Macallimiintan ayaa wali ballanka talagaleen intuu ilaalin imtixaankii shahaadiga ee Puntland oo lagala doono labaatan iyo afarta bilaan dhammaan degmooyinka iyadoona lakagala doono soddon iyo saddex goobooda macallimiintan iyo waliba yookashal qoyna meelay shargidisan welina lagu owdaya magaalada boosaaso tababarkan iyo waliba macallimiinta la kabaro doono sida ardayga uon ku ilaali kurana inuu sameeyaan walani ka talgalna intii imtixaanka ka jiraan islamarkaana si cadaalad ah oo alla ku absi leh iyo ilaalina imtixaanka waana ka taxdaran walkastoo dhibaato sheenu kortaa gudoomiyaha walbarashada gobolka bari wasaaradda walbarashada maamulka puntland shamis muuse oo daafurtay tababarka macallimiinta ilaali doonta imtixaanka shahaadiga ee sanad dugsiyeedka lamada kun labaatay afarta lamada kun labaatay shanta iyo weliba meelasaya ku jiidaya kelmado muhiima oo keedan in macallimiinta si cadaaladii ardayda yoolan dhaqamana
bacda salaam maantay waxaynu halkan u joogno waxa weeye imtixaankii shahaadiga ahaa oo maxaanku idhaahdaa puntland oo dhan ka bilaabmaya afariyolabaatanka bisha gobolka barina qayb ka yahay inaynu hawshiisi saynu u geli lahayn isugu baraarujinno runtii waxaw sheikhaa ka hadlay uma baahno in in badan layska yidhaahdo alla ka cabsi buu ku soo koobay shiikhu waxawn ilaahay inaanu uga cabsanno sano walba marka halkan la yimaado waxaynu isku baraarujinnaa sidii shaqadaa loo geli lahaa oo ah in ardaygaas wax badan soo tabcaayey maxaanku idhaahdaayey waalidku ku soo tabcay maxaanku wacyiga adag la soo maray maantay raba inuu marxalad ka gudbo in maxaanku xil layska saaro mas-uuliyad layska saaro ammaanadii la sheegaayay waxa weeyaan la tixgeliyo taasaynu sano walba isku baraarujina runtii dadka halkan fadhiya waxay u badan yihiin dad shaqadan hore u soo qabtay oo aan u baahnayn in maxaanku baraarujin badan la siiyo laakiin waxaa jira dad ku cusub dadkaas marka hore u soo shaqeeya waxa sano walba loo soo celcelinaya waa ammaanadii iyo mas-uuliyaddii lagu bartay haddii qofka marka shaqo loo diro shaqadii maxaanku idhaahdaay sidii la rabay uu uga soo baxo hadda waxbaa lagu qaybsanayaa laakiin haddii la arko inuu wax qalday dib dambe loo soo celin maayo dadka hadda cusub waxa weeye waxay u noqon doontaa khibrad shaqo oo halkaa uga bilaabanto ama uu noqdo in uu shaqooyin badan uu dalka ka qaban lahaa ka qabto ama uu noqdo inuu maxaankuda shaqadaas uu sidii la rabay ugu qaban waayo marka uu halkaa ka baxsado waxa weeye gobolku waa sii fog yahay waa ballaaran yahay waa badan yahay saddex iyo soddon xarumood uu imtixaanku ka dhacaya safar dheer baa la gelayaa meelo kala duwan baa la aadayaa waxa weeyaan waxaan ilaahay ka baryayaa maamulka puntland iyo waliba uu shaaciyey in imtixaanka shahaadiga ee sana dugsiyeedkan lamada kun labaatay afar lamada kun labaatay shanta iyo qaado doonana labaatay afarta bilaan oo ka beegan maalinta sabtida